barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada laba idaacaddayada duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo efemyada geeska afrika qaarkood
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha februaarina waa shan iyo labaatan sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jaamac buulle jaamac
qodobada aan barnaamijkeena idinkugu hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad toddobaadkan ku maqli doontaan himilooyinka ardayda soomaaliyeed ee wax ka barta dalka suudaan
wallahi run ahaantii waxyaaba badan baan ka shaqsi ahaan aniga ii qorshaysan waxyaaba badanna waajib bay gula qorayaan haddaan ahay qof akaademiga wax bartay majaalka aan bartay ama cilmiga aan bartay inaan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga baa iga baa ii qorshaysan waxaan jeclahay in wadankayga uu noqdo wadanka dhaqaale ahaan ka sare maro una sarreyn doono wadamada kale afrikaanka ama adduunka oo dhan insha allahu tacaala heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
qoraxdu aroortii qaybitay falcara ama qaansaruugaad daruur midab ku qarisay waa qalad iyo xasan aadan samatar sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida laba weerar oo ismiidaamina ayaa afartan iyo laba ruux ku dilay magaalada homes ee galbeedka dalka syriya dadka ku dhintay homes waxaa ka mid ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka dalkaasi hay-adaha syrian observaries oo fadhigeedu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay in ugu yaraan ay lix qof isku qarxiyeen ridaha hore ee labada xarimood ee ciidamada qaranka iyo sirdoonka ciidanka xoogga ee dalkaasi magaalada xumis waxa ay gacanta ciidanka suuriya ku jirtaa muddo ku dhow saddex sano jimcihii ayay ahayd markii laba baabuur oo dad ismiidaamiyey ay ku dileen in ka badan lixdan iyo shan ruux waqooyiga dalkaasi dadkaas oo u badnaa shacab ayaa waxaa ka mid ahaa dhowr ka tirsan jabhadda iyo ugu yaraan laba ciidamada turkiga ka tirsanaa weerarka xumis cidna ma aysan sheegan ilaa iyo hadda
shir socon doona saddex maalmood oo ay yeelanayaan guddoomiyeyaasha gobolka maraykanka ayaa xoogga lagu saari doonaa qorshe ku kacaya hal trilyan oo dollar oo uu madaxweyne donald trump ku doonayo in wax looga qabto hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha dalkan maraykanka waxaa sidoo kale shirkan xoogga lagu saari doonaa dib u habeynta caymiska caafimaadka waxbarashada ammaanka internetka iyo qodobo kale guddoomiyaha gobolka california jerry brown oo ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa ayaa jimcihii ku dhawaaqay qorshe ku kacaya afar boqol toddoba iyo soddon milyan oo dollar oo wax looga qaban doono fatahaad uu sameeyey biyo xireenka gobolkaasi oo saameeyey ilaa iyo laba boqol oo kun oo ruux
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaa ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo goorahan oo kale maalin walba oo sabti ah aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ardada soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadaha dalka suudaan waxaana marti igu ah dhallinyarada kale ah fardowso qorane maxamed cabdirasaaq cerday iyo cabdinaasir xuseen cali jees dhallinyaradan oo ku sugan magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan ayaa su-aasha ugu horreysay oo aan weydiiyey waxa ay ahayd kulliyadaha iyo jaamacadaha ay ka dhigtaan dalka suudaan waxaa ku horumaraysa fardowse qorane waa mahadsan tahay nuur bukhaari aad waa mahadsan tahay aan ku dhawahay aniga magacaygu waa fardowse qorane faarax waxaan ku suganahay caasimadda dalka suudaan khartuum waxaan bartaa kulliyadda dhaqaalaha qeybta xisaabaadka ama accountingka waxaan jeclahay ama xooga aan saara aniga eh, dhanka socialka ama sida horumarinta eh, dadka in la horumariyo Eh, waxaan kaloo aada u jeclahay siyaasadda En, waxaan jeclahay in wadankayga uu noqdo wadanka dhaqaale ahaan ka saromaro una sareyn doono eh, wadamada kale afrikaanka ama adduunka oo dhan insha allahu tacaala waa ma waa mahadsan tahay firdowso waan rajaynayaa insha allah in hamigaada uu ku hirgalo Eh, waxaan isna jeclaan lahaa inaan siiyo eh, maxamed cabdirasaaq cirday maxamed adigoo ku bilaabi doona magacaada iyo jaamacadda aad dhigato iyo qeybta aad ka dhigato waa mahadsan tahay nuur magacaygu waa maxamed cabdirasaaq cirday ka barta eh, jaamacadda international university of africa ama eh, jaamacadda loo yaqaano eh, afriqiya alcaalamiya En, eh, kuliyadda engineeringka qeybteeda electrical and electronic engineering waa mahadsan tahay Eh, sidoo kale waxaan isna jeclaan lahaa in uu dhegeystayaasha isbaro Eh, cabdinaasir xuseen cali jees cabdinaasir nuur bukhaari adiga iyo tiamka v o e da waan salaam marka koowaad marka labaad magacii waa cabdimaasir xuseen cali jees Eh, waxaan dhigtaa akademiyada culumta injineeriyadda oo academy of engineering science waxaan ka dhigtaa master of electrical engineering Eh, waxaan ka dhigaa master oo maqaana awoodda korontada injineeriyadda awoodda korontada waan dhigtaa Eh, ba- marka horena ba- ba- maqaana bachelarka waxaan ka baxay jaamacadda caalamiga africa waa gartay Eh, dalka suudan waxaa la sheegaa inay wax ka bartaan ardayda ugu badan ee soomaalida ee dibadda wax ka barata marka eh, maxaa lagu qiyaasi karaa cabdinaasirow en ardayda soomaaliyeed ee suudan wax ka barta tire intee la eg Eh, ma jirto horta eh, waxaa jirta eh, tirokoob saxa oo rasmiya oo go-aan ma jiro laakiin waxaa lagu qiyaasaa afar kun ilaa shan kun oo arda soomaaliyeeda oo jaamacadaha maqaana caasimadda barta iyo kuwa gobolada gobolada dhammaan suudaan gobol kasta waxaad ku arkaysa arda soomaaliya oo dhigata jaamacadaha gudaha saasoo kale jaamacad kasta oo ku taalla ama muasasa kasta oo waxbarasho waxaad ku arkaysaa arda soomaaliya inkast marka inkastoo aysan jirin tirokoob rasmiya laakiin haddana waxaa la sheegaa afar kun ilaa shan kun Eh, maxamed cabdirasaaq en ardayda soomaalida ee wax ka barta dalka suudan kulliyadaha ugu badan oo ay wax ka bartaan ama ay xoogga saaraan waa kuwe maxayse u badan yihiin ardayda ma iyaga iska bixiya mise waa scholarship En, ardayda soomaaliyeed ee ku sugan eh, dalkan suudaan eh, run ahaantii horta en, eh, magaalaad badan ama focal kala badan eh, badan baa jiro ay dhigtaan laakiin eh, waxaan oran karaa saddex en, eh, magaal ama focal bay ugu badan yihiin En, waxa weeye dhaqaalaha en, caafimaadka iyo engineeringka saddexdaas bay aada ugu badan yihiin waan oran karaa En, sidoo kale ardayda soomaaliyeed ee suudaan wax ka barta intooda boqolkii waxaan oran karaa en, lixdan ama konton ay dhaahdee en, waxay waxay waxay scholarship bay u dhigtaan jaamacada weliba haddaan eh, si gaara u tilmaamo en, jaamacadda loo yaqaano international university of africa ama jaamacadda afriqiya alcaalamiya Eh, way jiraan dad eh, inta badan en, eh, ka dhig ba u dhigta en, jaamacadaha kale ka dhigta laakiin ardayda soomaaliya waxay ugu badan yihiin ee khartuum caasimadda wax ka barta waxay u badan yihiin en, jaamacadda la yidhaahdo en, africa international university En, adigu boqolkiiba konton meelahaas waxaan is leeyahay en, scholarship bay eh, ku dhigtaan way jiraan dad iska baxday ayadana way jirtaan laakiin eh, waa u badan yihiin jaamacadaha kale eh, jaamacadaha kale ee wadanka Eh, jaamacadda eh, Af- international Af- eh, africa international university oo ah eh, jaamacad inta badan koreanka ama dadka ajaanibta ay u badan yihiin marka eh, xataa dadka ajnabiga ko dhig- dhigto dhan intoo badan xataa wax badan scholarship marka laakiin jaamacadaha kale soomaalida dhigata ardayda soomaalida jaamacadaha kale dhigta eh, inta badan waxa weye scholarship uu ku yeriya
waa mahadsan tahay Eh, firdowso qoran ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo firdows markii aad wadanka tagtay caqabadihii ugu waaweynaa ee kusoo wajahaa maxay ahaayeen
wallaahi aniga eh, caqabadii ugu waaweynaa waxay ahayn horta aniga waxaan ka imid eh, waxbarashadayda dugsi waxaan kusoo dhigtay eh, kenya markii halkaan aan imid waxay ahayd waxab- een, caqabadii iigu horreysay oo ay soo wajahda luuqadda carabiga wadan ku hadla luuqadda carabiga oo ayaga khaas oo local ah daarijiye ay dhahaan marka luuqadda carabiga waxay tahay mid aan la fahmaynin taas ay yani dadka ay aada ugu dhib qabaan dadka ardayda cusub meesha oo ay rafaad ay ku qabaan waa garta marka sidee ku xalisay eh, caqabadaasi
waxaan ku xaliyey waxaan la saaxiibay gabdho wadanka u dhashay gabdho ka imaadeen khaliijka oo soomaali ah kulli baan saaxiib la noqday kulli baa maxaa la dhihi jira oo aan kula sheekaystaa markasta saaxiib aan nahay oo aan every time aan kula dhex jiraa sidii waa ku noqday baabadkii afka carabiga ahaa oo aan u noqdaybo hooyo camal oo dadka yani tababarayso waa garta haye marka eh, marka laga soo tago dhinacaas en, xagga luqadda caqabadaha kale ka waran dhinaca dhaqanka iyo cuntada iyo cimilada eh, ma ku kala duwannahay eh, en, soomaali ahaan suudan
may absolutely waxaa horta cimilada waan ku kala duwannahay meeshaan aad bay meel u kulul weeye laakiin kuleelkaas eh, waxaa haddana jiro ac ackaas dadka isticmaalaan dhaqanka haddii la dhaho dhaqanka soomaalida aad bay isugu dhow yihiin Eh, hadday noqoto cunada hadday noqoto eh, dharka xirashada way isku dhow yihiin aad bay soomaalida isugu dhow yihiin dadka waa dad aan kala farqi farqi umaba dhexeeyo marka imaade awal waxay horta meel aan ku farxee noqotay yani markaa saa usoo geshid wadanka waxaa arkaysaa waxaa dareemaysaa inaad joogto wadan islaam ah dadku jecel ma meel alla meesha markan waxaa lagu leeyahay soomaaliya soomaaliya yani waa dad ku jeclaysiinayaba diintii iyo dhaqankoodiiba orankoodana aad baan isugu dhowna haddii aan ani aan dhex gale waxaan noo wadaa field trip oo jaamacadda ee noo wadaa wadamo kala duwan waxaan tagnay kurdufaan meel la dhaho waa west sudan meeshas markaan tagnay waxaa weye dadka dhaqankooda khaas u ah aad sii tegeysaa markii aad ka tagta caafimadda caafimadda waxa uu ahaa dad yani ka imaada meelo kale dibadaha soo mareen wadamadan khaliijka soo mareen laakiin meeshas markaad tagtid kurdufaanka waa meel baadiye yara ah baadiyahaas markaa tagsin waxaad tegaysaa realitygoodii ayaga dhabtoodii waxa dhabka dhabka u ahaa yani hadday noqoto dhaqan hadday noqoto cunto hadday noqoto si kasto marka waa meel dad aada u fiican boqol kiiba boqol aniga waa aad bay iisoo jiiteen dhaqankooda waa dad masaakiina haddii aysan haysan xataa shilin iyo kun waxay jecel yihiin inay martida sooraan mar kasto waa garta waayahay maxamed cabdirasaaq eh, xiriir intee la-eg ayaa ka dhexeeya ardayda soomaalida ee wax ka barta suudan nuurow ardayda soomaaliyeed halkan ka barata waxbarashada weliba caasimada khartuum runtii aad bay isugu xiran yihiin waa waxaa la oran karaa jaaliyada jaaliyad badan baa halkaa kabar jaaliyada ugu activityga badan uguna macnaha isku xirnaanshahooda ugu badan yahay inta badan waxa weeye waxay leeyihiin barnaamijyo badan bay leeyihiin waxaa jirta raabido ama midow guud ay leeyihiin oo ka dhex shaqeysa ardayda oo sanad walba waxa weeye gudoomiye cusub loo doorto kaas baa arday isku xirkeeda iyo ka shaqeeya iyo meel walba way jiraan arday inta badan gobolada fogfog wax ka barta laakiin ardaydaas iyo ardayda caasimada ka- wax ka barta inta waa isku xiran yihiin dalkan sudan nuurow aa- ardayda soomaaliyeed aad baa looga qadariya aad baana loo ixtiraamaa runtii sumcad fiican bay ku leeyihiin marka iyaguna aad bay sumcadooda u dhowrtaan qofka soomaaliga ah waa qof inta badan meel kasoo horjeeda fahan weyn marka sidaa daraaddeed wuxuu jecel yahay inuu dhowro sharafta soomaaliyeed iyo sharafta ardaynimada sabada marka aad bay ardayda soomaaliyeed ee- ee kartuum wax ka barta aad bay ardayda u- asluubtooda iyo dhowrsanaantooda u fiican tahay weeye intooda badan sidoo kalena isku xirnaanshahooda wanaagsan yahay cabdinaasir xuseen en, cali jays ayaan jeclahay inaan weydiiyo cabdinaasirow eh, doorka dhallinyarada waxbaratay ama waxbaranaysa sida hadda idinka oo kale ee kaga aadan dhinaca nabadda iyo horumarinta dalka eh, waa nuuce maxaa kusoo jeedin lahayd door nuuce ah ayay qaadan karaan runtii door wanaagsan oo aada muhiim u ay ka qaadan karaan maxaa yeelay sida la sheego mu- dhalinyaradu waa mustaqbalka mataqaana waa mustaqbalka dalka iyaga waaye marka la sugayo marka door waxay ka qaadan karaan oo positiva runtii waxay ka qaadan karaan inay faafiyaan ayagu kala mataqaana wadamada ay joogaan dhaqamada ay ka barteen oo dowladnimada ah iyo horumarka ka jira ayay waxay noqon karaan dad gudbiya oo bulshada soomaaliyed u gudbiya oo ku mataqaanaa wixii la bartay soomaalida heedo dagaaladii iyo kalaxubnaantii iyo qabaa'ilkii dad tirtira oo keena midnimo iyo mataqaanaa dowladnimo iyo ka cusub baray noqon karaan marka doorka ardayda waa door aada u weyn ardayda meeshan joogtaan waxaan aaminsanahay inay yihiin dad mataqaanaa doorkaas la rabo ee muhiimkaa ciyaari kara maxaa yeelay waxay joogaan wadan dhalinyarihiisu iyo dadkiisu ay dadku xiran yihiin nabadgelyo ka jirto horumar ka jiro marka dhaqamadaas wanaagsan oo halkaan aan ka baranay ee, waxaa nagala rabaa doorkeena xooga inaan ka geyno ku dhaqano dalka ee, tusaale wanaagsanna aan- aan aan- aan u noqono ummadaha mataqaana kale dhalinyarada kale ee meelaha kale ka imaanaya marka waxaan aaminsanaha doorkeenu iyo door qurux badan oo wanaagsan waxaan aaminsanahay ardada meeshan ku nool inay yihiin ardada doorkaas ciyaari karta inay yihiin aanu aaminsanahay waa mahadsan tahay eh, maxamed en, cabdirasaaq ayaan jeclaan lahaa inaan u weecdo maxamed cabdirasaaq eh, marka aad dalka dib ugu laabato maxaa jeceshahay inaad wax ka qabato oo aad wax ka bedesho wallahi run ahaantii waxyaaba badan baan ka shaqsi ahaan aniga ii qorshaysan waxyaaba badanna waajib bay igula qorayaan haddaan ahay qof academy oo waxbartay bulshada soomaaliyeed iyo degaankii iyo dadkii aan u- u maqnaa inaan waxa weeye wax badan ka bedelo majaalka aan bartay ama cilmiga aan bartay inaan ugu adeego dalkayga iyo dadkayga baa iga baa ii qorshaysan insha allahna waxaan rajeynayaa waan go-aan ku tala weynaa inay ii- eh, ii- ii hagaagto sida- sidaan rajeynayo Een, waxyaabo badan oo waxa weeye intaan meeshaan cilmiga aan ka bartay iyo dhaqanka wanaagsan ee aan wadanka aan jooga aan ka bartay ee intiisa wanaagsan inaan ee, wadankayga gaarsiiyo ee waxyaabaha ayna dheer yihiin ee waxyaaba badan ayna dheer yihiin baa jira iyo waxaa inagu ayna dheer nahay dad- wadan africa ma isla wadan africa bay badan nahay laakiin waxyaaba iyagoo ayna dheer yihiin oo wanaagsan baa jira inaguna waxyaaba aan dheer nahay oo wanaagsan baa jira marka waxooda wanaagsan inaan inta kasoo qaado wadankeena aan waxa wanaagsan aan geeyo iyo iyo cilmigaan ka bartay intaba waa i qorshaysan haddii la hadliyo waa mahadsantahay isla su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo eh, fardowse qoran fardowse marka aad laabato maxaad jeceshahay inaad qabato ama aad wax ka bedesho Ee, wallaahi waxaan jeclahay ama aan ku hamiweyn horta waxyaabo badan Ee, khaasatan siduu maxamed sheegay waxaa jiro ee, si wax waajib kuga hay wax aa- yani adiga ee, aada hi- hiigsanayso aniga waxa waajib kuha markaa xagga dhiga waxa aan aniga hiigsanayo waxay tahay ee, in aan horumariyo ee, waxbarashada hablaha Ee, aad bay u liitaan gabdhaha waxbarato ee, wadankeena soomaaliya khaasatan ani meeshan ka imid ee, waxaan jeclahay aan ku hami weynahay inaan maxaa la dhihi jira ee, gabdhaha horumariyaan ee, waxbarashadooda dhanka waxbarashada ha noqoto hadday noqoto ee, dugsiga qur-aanka hadday noqoto iskuulkii wax badan baa een, ka naaqisan oo dhanka waxbarashada ee soomaaliya hadday noqoto een, ee, inay ka mashquuliyaan ee, fikradihii hor maamooyinka ay qabeen ay noqoto gabadh waxun baran karto hadday noqon lahayd maxaa la dhihi jira een, inaysan uhaysan lacag maamada ama aabihii waxaan jeclaha hadduu ilaahay idmo in ay fikraddaas ay yaraato qolkiiba ee, sideetan meel la dhigo labaatanka haray yani waa dowladii dowladii waxaan rajeynaya in maxaa la dhihi jira ayadana ay garab istaagi doonto ama waxa kaloo haray waxaan rajeynaya aniga ee, firdowso ahaan in aan xoogayga aan saaro waxbarashada hablaha boqolkiiba sideetan inaan ee, juhdigayga ku bixiyo ee, waxbarashada hablaha hadduu ilaahay idmo En, cabdinaasir xuseen cali jees eh, adiguna maxaad ku dari lahayd waxaan ku diri lahay horta waxaan ku raacsanahay intay sheegeen waadii iga horreeyey laakiin qof kasta een, wuxuu leeyahay qorshayaal shaksiya oo rabo inuu sameeyo marka laga tago qorshaha shaksiga een, wadankan waxaan unimid inaan waxbarano oo wadan fog intaa soomaaliland soo jirnay sababtaan usoo jirnana waxay aheeday wadankeena een, waxaan rabno barasho inaysan soo furkayn aan heli karin marka maadaama anagu aan fursad helnay inaan waxbaranay waxaan waajib nagu ah inaan dalka u laabano oo fursado mataqaana aan u sameyno dadka naga yar oo naga dambeeya si aysan ugu qasbanaanin inay meel kale aadaan marka waajibkaasna saaran oo ah maadaama ummadda aan usoo hormarnay oon waxbaranay wixii aan barnay inaan dalka ula laabano jaamacadihii ka- ka- ka dhigno yani ku shaqayno saasaan anigu aan aaminsanan oo waajibkeen na saaran yahay aan gudanana waar inaan gudanana waa rabaa marka laga soo tago qof walba qorshihiisa shaqsiga uu leeyahay marka saasaan aaminsanahay intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti iigu ahaayeen dhallinyarada kale ah fardowso qorane faarax maxamed cabdirasaaq cirday iyo cabdinaasir xuseen cali jees oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ku barta dalka suudaan tan iyo inta aan barnaamij midkan la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay saaxiibkay nuur xasan nuur bukhaari ee uu inoo soo diyaariyey barnaamijka dhegeystayaasha marka madasha barnaamijka dhallinyarada aan idhaahday dhegeystayaal haatanna isla bukhaari oo igula sugan stuudiyaha aan ka codsado xubintii ciyaaraha
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha galabta iyo caawa waxaa jiri doona kulamo ka tirsan horyaalada kubadda cagta ee yurub ingiriiska haddii aan ku horeyno waxaa kooxda kubadda cagta ee chelsea oo hogaanka haysa ayaa caawa la ballansan naadiga swansea city goolhaaye thibot cortos ayaa lagu wadaa inuu ciyaaro kadib markii uu ka soo bogsaday xanuun horaantii toddobaadkan waxaa sidoo kale safka hore ee kooxda ku soo laabtay david lewis iyo marcos alonso oo kursiga kaydka fadhiya ciyaartii f ega ee chelsea ka soo badisay kooxda wolves ciyaaraha kale ee dhici doona crystal palace waxay la ciyaari doontaa kooxda middlesbrough everton ayaa i- kooxda kubadda cagta ee everton ayaa la ballansan kooxda sunderland banley waxay la ciyaari doontaa kooxda hall city arsenalna waxaa la baajiyey ciyaar ay la ciyaari lahayd kooxda kubadda cagta ee west bromwich albion kooxaha west ham iyo watfordna waa ay wada ballansan yihiin horyaalka spain waxaa xalay dhacay hal kulan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee las palmas iyo kooxda real sociedad waxaana ay guusha hal gool iyo eber ay ku raacday kooxda real sociedad ciyaarta ugu soo horeysa waxa ay galabta dhex mari doontaa ciyaaraha kalena alaves iyo valencia dhinaca talyaaniga haddii aan eegno laba kulan ayaa jiri doona hogaamiyayaasha horyaalka ee yuventus ayaa la ciyaari doonta kooxda impoli napolina waxay martigelin doontaa caawa kooxda atalanta ciyaaraha kale ee harsanna axadda ayay dhici doonaan ciyaarta ugu adagna waxay dhex mari doontaa kooxaha inter milan iyo roma horyaalka faransiiska haddii aan aadno kooxda nice ayaa soo teegsatay booska koowaad ee horyaalka liigwanka kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda montpellier ciyaaryahan michael bihan ayaa dhaliyey labada gool waxaana ay ahaayeen goolashii ugu horreeyey oo ay uu kooxdiisa u dhaliyo muddo toddoba iyo toban bilood ah oo uu garoomada uga maqnaa dhaawac culus oo soo gaaray kooxda montpellier iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u saxiixay ciyaaryahan steve moni laakiin labihan oo garoomada ka maqnaa tan iyo bishii sebtembar sanadka labada kun shan iyo tobankii ayaa ciyaarta bedel kusoo galay kadibna kooxdiis u horseeday guushaasi muhiimka ahayd niis hadda waxa ay leedahay sagaal iyo konton dhibcood waxay kaalinta koowaad la wadaagtaa kooxda monaco oo maanta la ciyaari doonta naadiga jingam horyaalka bundesliigaha jarmalkana haddii aan eegno kooxaha ciyaari doona kooxda pier liverkusen ayaa la ballansan naadiga mens naadiga pier munichna waxay la ciyaari doontaa kooxda hamburg naadiga osburg iyo damstadna waa ay wada ballansan yihiin herse berlinna waxay la ciyaari doontaa kooxda frankfurt dhinaca kalena tababarihii shaqada laga ceyriyey ee kooxda lester claudio reneri ayaa sheegay in ri- riyadii uu lahaa ay hadda dhimatay kadib markii shaqadaasi laga ceyriyey tababare reneri oo u dhashay dalka talyaaniga ayaa ka tegay kooxda kubadda cagta ee lester kadib markii uu u horseeday horyaalka dalkaasi ingiriiska muddo laga joogo sagaal bilood tababarahan ayaa waxa uu ka mid ka mid noqon doonaa tababarayaasha ugu caansan ee soo maray horyaalka ingiriiska iyo tababarihii ugu wanaagsanaa ee abid soo maray kooxda kubadda cagta ee lester lester city ayaa hadda waxa ay ka hooseysaa waxa ay hal dhibic u jirtaa inay u laabato heerka labaad inkastoo horyaalka dalka ingiriiska ay ka harsan yihiin saddex iyo toban ciyaarood dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo stuudiyaha igula suman igula sugan aan idhaahda inoo soo diyaariyey xubinteenna ciyaaraha islamarkaana la socodsiinaya nuur halka aad dhegaystayaal nagala socotaanna waa v o a mar dhow waxaa idinku soo maqan heestii qarad ee fanaanka xasan aadan samater balse waxaa ka horeyn doona qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa ee ay duhurnimadan idiin hayso v o e da aan ka codsado jaamac buulle jaamac oo dhinacayga bidix fadhiya maxadsanid nuur laba weerar oo ismiidaamina ayaa afartan iyo laba ruux ku dilay magaalada xumis ee galbeedka dalka suuriya dadka ku dhintay xumis waxaa ka mid ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka dalkaasi hay-adda syrian observers ee fadhigeedu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay in ugu yaraan ay lix qof isku qarxiyeen irdaha hore ee labada xarmood ee ciidanka ammaanka qaranka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalkaasi magaalada xumis waxa ay gacanta ciidanka suuriya ku jirtaa muddo ku dhow saddex sano jimcihii ayay ahayd markii laba baabuur oo dad ismiidaamiyey ay ku dileen in ka badan lixdan iyo shan ruux waqooyiga dalkaasi dalkaasi oo u badnaa dadkaasi oo u badnaa shacab ayaa waxaa ka mid ahaa dhowr ka tirsan jabhadaha iyo ugu yaraan laba ciidamada turkiga ka tirsanaa wararka xumis weerarkan xumis cidna ma aysan sheegan ilaa iyo hadda dhanka kale shir socon doona saddex maalmood oo ay yeelanayaan guddoomiyaasha gobollada maraykanka ayaa xoogga lagu saari doonaa qorshe ku kacaya hal trilyan oo dollar oo uu madaxweyne donald Mara- trump ku doonayay in wax looga qabto hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkan maraykanka waxaa sidoo kale shirkan xoogga lagu saari doonaa dib u habeynta caymiska caafimaadka waxbarashada ammaanka internetka iyo qodobo kale gudoomiyaha gobolka california jen brown oo ka mid ahaa madaxda ka qayb gashay ayaa jimcihii ku dhawaaqay qorshe ku kacaya afar boqol soddon iyo toddoba milyan oo wax loogaga qabanayo fatahaad uu sameeyey biyo xireenka gobolkaasi fatahadaasi ayaa saamaysay ilaa iyo laba boqol oo kun oo ruux aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinaya qodobada wararka caalamka ee v o eda idiin haysay duhurnimadan dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada codkii baxsanaa ee fanaanka xasan aadan samater iyo heestiisii qared
qoraxdu aroortii qaybisay falcara ama qaansaruugaad daruur midaab ku qarisay qiimaheedi leeyey qof midan lama amaano qalad looma heesi qureeshtii haweenkay qoraxdu aroortii qaybisay falcara ama qaansaruubaad daruur midaab ku qarisay qiimaheedi leey qof midan lama amaano qalad looma heesi qureeshtii haweenka naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qaraadee bardenaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo qufallada shacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay iga saarti qoolkii qaman dhacda dushaydiyo qamuuyadii isaarnay ilaa maad qaxooti qufallada jacaylku ku qabiray naftayda ilaa maad qalayno waad ilaa qorshaysay codka halaasiga ee xasan aadan samatar iyo heestii qalad ayaan dhegeysta idinku dhaafaynaa idaacaddeenii dhalinyara- dhallinyarada oo ay inoo daadihinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulo jaamac iyo soosaaraheena bashiir cabdulaahi abika bashiir abikar cabdulaahi waxaan idinkaga tegaynaa ismaqa dambe oo xiise leh
naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qiraysay qabriga hortii qaraadii barinaadu qaboobiyo qaadirkee ha ku geeyo